taliyaha booliska degmada beledweyne calidhuux cabdi maxad alle oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin ciidamo ka tirsan kuwa booliska gobolka hiiraan oo godood ka sameeyey magaalada beledweyne iyadoo ciidamo ka tirsan kuwa booliska ay dhawaan xereen qaar ka mid ah wadooyinka magaalada beledweyne booliiska soomaaliyeed ninka oo degmadan wakiilka gacanta u taalla oo wakiilka uga anigaa taliya uga ciidankii booliiska ee degmada beledweyne soomaaliyana wax dhibaataa oo geystay iyo qalqal oo geystay ma jiro taliyaha ayaa intaa ku daray in baaritaano ay ku samayn doonaan haddii ay jiraan ciidamo ka diiwaan geeshan booliska gobolka hiiraan oo qayb ka ahaa dhacdadii ka dhacday magaalada beledweyne waxaa beenta iyo barabagandada iyo runta waxaa orod badan beenta ciidankii booliis ee soomaaliya beledweyne ku qornaa oo aniga aan taliyaha ka ahaa waan joogaa shaqooyinkiisa u haysta laakiin ciidamo aan booliiska soomaaliya u taba u daangashanayn oo gobolka laga aas-aasay oo la rabay in iyo ciidan boliisa wax lagu daxayadayn karo ma jirto taliyaha ayaa waxa uu sheegay in haddii ay ku lug yeeshaan ciidamo ka tirsan kuwa booliska dhacdadii ka dhacday magaalada beledweyne islamarkaana ay ku caddaato la horkeeni doono maxkamadda lala xisaabtami doono gefka loo geystay ciidanka booliiska soomaaliya haddii ay jiraan ciidan booliisa oo sharciga booliiska yaqaano oo ku shaqeeya oo booliis ah oo waxa idaacadaha qaar sheegeen ku kacay hadday jiraan maxkamadaha lasoo istaajin doonaa haddayna jiran ciddii barabagaandadaas gudbisay ayaa sharcigu la xisaabtami doonaa oo maxkamadda keeni doonaa iyagana caddayn looga rabo ma aha markii ugu horreyso ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ay gadood ka sameeyaan mushaar la-aan soo wajahday iyadoo ay qaarkood tilmaameen in aysan helin xuquuqdii ay lahaayeen waa markii ugu horreysay oo taliyaha degmada beledweyne uu ka hadlo shaqaaqadii ka dhacday magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdullaahi cusmaan idaacadda warsam beledweyne